kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldowrada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan allah ma waxaa tahay kuwa dhiiqada qasahay automatically marka gabar engineerin nayahay gabaray ma waxaad qasaysaa dhiiqadii iyo wixii ma guriba hadda dhagax isguriga istidiyaadegay camal algudhahan fahanteed maxay tahay falcelinada ay kala kulmaan bulshada hablaha barto culuumta injineerinka iyo sooyaalkeedii nololeed xaawo jibriil maxamed oo ahayd maamo buraanburta kana tirsaneyd ururkii iswael tabintii soo saare jwaanigo hanaa maxameda farsamaduna waa ibraahim caali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casriiyo leel idinku caawinaysae codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casriiyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culamo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed hagaag isku soo laabad wanaagsan goorrow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi aanu la yeelanay injineerid igraan maxamed cali balse markan sooyaalkeedii nololeed xaawo jibriil maxamed oo ahayd maamo buraanburta kana tirsanayd halgamaayaashii ururkii iswael taariikhdan waxaad ka heli kartaan bugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariya qoraa maxamed sheekh qusuf baare xaawo nuur cismaan ayaa inoo eegaysa xaawo jibriil maxamed ciise qiyaastii kun sagaal boqol labaatankii ayay ku dhalatay tuulada wasil ee galmudug aabaheed waxa uu ahaa sheekh caalim ah iyo gabyaa iyadoo aad u yar ayay noqotay qof tirisamaansada qaybaheeda kala gedisan oo buraanbur u badan waxa ay u dhaxday axmed caalim waana hooyo saddex dhal ah ururkii s wa l iyo halgankeedii sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayay timid muqdisho kuna biirtay halgankii xornimadoonka s wa l una hibeysay toddoba maanso oo afar ka mid ah calanka ku ammaantay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sideedii ayay qaramada midoobe u asteysay sanadka haweenka kaasi oo hablaha soomaaliyeed u ogolaanaya ka qaybgalka howlaha siyaasadeed cabasho ay gudbiyeen haween badan oo ka tirsanaa leegada waxaa suurta gashay in ergadii laga mid dhigo laba habeen oo kale ah xaawo jibriil iyo ardo dirir golihii dhexe ee leegada ayaa laga mid dhigay raaxo ayaanle oo ay ahayd berigaas madaxa gabdhaha ee leegada intii ay jireen dowladihii rayidka iyo militariga waxay ahayd qof dhaqdhaqaaq badan oo hadba naqdisa wixii ay u aragto xumo dhan bulsheed iyo maamulba ee kasoo muuqanayay dadkii ay ku dhex nooleed waxayse ka digtay qabyaaladda wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgiina waxay dumarka soomaaliyeed maanse ugu dhawaaqday in ay dalka ay raggu burbursheen dibna u hantaan magacyada maasooyinkeeda buugga saa waxay tidhi oo ay ka qortay gabadheeda maasooyinka ay ku soo bandhigtay waxaa ka mid ah waa ii ganuunacaya dhadadii anoo qaba ii dhig madaxayga awr qabiran maahi ciyaarta mingiska odayaasha talyaaniga raacsan waa noo xarago soomaaliyey isdaa calanka soomaaliyeedow riyay ila tahay dushaad fuusha waataa quruxdii daco saaxiibad odayaashaa inaxa qiray gabdhihii isku duubnaa cismaanow gaajisee ku hari dhib badan baa ina sugaya habeenku waa garab rabbiyow ha ii caroon isbitaal madiina gaabow dagaalka sokeeye cabudwaaq xaabaley silaca soomaaliya qaabiil iyo haabiil qaxootigii kanada nolol qurbo waxaan ku riyooday aafada gudniinka hablaha iyo kuwo kale qaar ka mid ah maansooyinka xaawo jibriil maansada koowaad waataa quruxdii waa buraanbur ee kun sagaal boqol lixdankii markii calanka soomaaliyeed la dowladeeyey u tirisay weli ma ay quusan nimankiina qaybsan jiray qamooyiyo ciil rag baa maanta qada dhadhamin ee waa taas quruxdiiyee soomaaliyey qabsada kurtiin qalab qaata oo dowladnimo qasdiya ooyaan qoryaha loo qaadanin ee waa taas quruxdiiyey soomaaliyey qabsada markaan isqalayno cadowgeennu waa qoslaa ee waa taas quruxdiiyey soomaaliyey qabsada maansada labaad calanka soomaaliyeedow calanka soomaaliyeedow carshiga kanuur cirkaad u eg tahayee rabbiyow lagaa cabsado ana uu kugu ceeshnay ilmahaa kugu cayili cirkaad u eg tahayee rabbiyow lagaa cabsado geerideeda saddex iyo tobankii setembar labada kun koo iyo tobankii ayay ku geeriyootay magaalada toronto ee dalka kanada كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoonnambarada kale ah eber lix hal shan konton iyo saddex konton iyo kow konton iyo sagaal eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
markan aanu imaanu falanqaynteenna hablaha inta u tallaabo qaaday ka dhabaynta barashada tacliinta ayaa sannadihii ugu dambeeyey sii kordhayey taasoo dadka qaar ay u tiirinayaan fahamkii laga qabay waxbaridda hablaha inay isbaddeshay waxaa goobaha tacliinta gaar ahaan fasallada qaar la arkaa in ay ku badan yihiin hablaha inkasta oo heerka darajada koowaad ay habluhu u badnaayeen caafimaadka barashadiisa waxaa waayadii dambe soo kordhaya in kulliyadaha qaar ee loo xaglin jiray in ragga ay la gaar yihiin ay ku soo kordhayaan gabdhaha sida cilmiga kombyuutarka aitiida iyo injineerinka gabdhahaasi waxaa ka mid ah igraan maxamed cali oo wadda daraasadda injineerinka waxa ay ka mid tahay shan hablood oo fasalka la dhigta sagaashameeye rag ah toddobaadkan ayay marti inoogu tahay barnaamijka ikraan oo aan kala sheekaysannay sababta ay hablo badani uga weecdeen kuliyadaha loo xagliyo dhankooda sida caafimaadka waxaa qudheeda ka dambeeyey in ay doorato kuliyaddan caqabadaha ay la kulantay iyo weydiimo kale oo aan hordhigna ayay inooga warcelin doontaa balse ugu horrayn soo dhoweyn kadib waxa aan hordhignay weydiinta ah sida ay ku timid doorashadeeda kuliyadda injineerinka bismillaah oo ku dhawahay inamaasanta walaashay macaan magacaygu waa ikraam xaba cali injineer ikraam mariise loo garanog yahay walaahi ku raxsan horta barnaamijkiina inaan kasoo qeybgalo sharafeen ii tahay mideeda kale haddaan yacni sharxaadkaas iyo sida iigu timid kuliyadda injineerinka walaahi waxawaaye nidaam wadankeena uu yahay wadan yacni dhanka dhismaha dhan walba ka horumarsaneen raiisunkaas dartiisa waxaa go-aansaday in yacni wadanka buun haddii lawaa bedelkiisaa la helaay in aan bedel aan raadiyo bedelkan wuxuu noqday inaan yacni dhismooyinka aan bartan fahante marka aadna waxaan u jeclaa yaraanteeda in mar walbo aan ragga la tartamo ragga la loltamo marka fikradeedii yaraanteedii iyo waxaa islahaadeen yani baahida wadankii ka jirtay marka sidaas darteed baan ku doortay ama aan ku xushay kuliyadda injineerinka waayahay ikraan iminse gabdhood ayaa iskaga diiwaangeliseen sanadkii koowaad markii aa jaamacadda iska diiwaangelinaynay sanadkii koowaadba jaamacadda ku dhawaad dhowr gabdhood aan ku bilaawnay ilaa aan ka gaareynay tobanaad kor adii toban gabdhood kor baan u dhaafaynay marka waa kaasaa waa gartay hadda tiradii aad ku bilowdeen miyaad weli ku tihiin mise wallaahi maya kumana nihin sababta waxaa waaye dee waxaan waa jaalanji ina caqabado badanyihin fahamtay marka tiradii oo tobanka kor u dhaafayseen ku bilaabna wallaahi hadda waxaan nahnay ama inta hablood aan nahnay waxaa waaye shan gabdhood ani markaan isku daro marka tiro shan qofood aan hadda fasalku fadhinaan fahamtay mhm kubiiradda kuliyaddan hablaha kuma badna maxaa u sabab ah walaahi sax waaye sababtaysan kuliyadda een, hablahan ugu badneen kuliyadda injineerinka waxa waaye badanaa dumarkeena een, waxaa waxay u badan yihiin dhankan caafimaadka iyo kuliyadaha kale een, businesska oo kale wayna yar tahay kuliyaddan inay dumar badan soo galaan walow hadda aada u badanayaan maadaama yacni xoogaa dhaliilkii badnaa aan ugula haayay ee xoogaa naga sii yaraanayso walaahi sababtan wax kale ma ahan ee dumarka ugu badnayn kuliyaddan waxay tahay yacni dumarkeena een, badanaa meeshaan waxa u badan rag marka wax hadalka la dhaha waxaa waaye maxaa kasoo doonayseen shaqooyinka ragga marka badanaa saasa u badan ee, sababtaasa yacni aan u sababeyn karnaa aan dhihi karnaa reasonkaas in kuliyaddan dumar badan aysa ugu jirin mise hablaha aysa ugu badnaynba dadka maxaad kala kulantay markii aad bilowday daraasadaada dadku waa iska laba nuuc mafaante kuwa ku dhahayaan waaw gabar miyaa maasha allah strongi way adagtay gabar inay kuliyadaan barato shaqadan wey yani shaqo aada u adag waayo yacni kuwa ku dhiirigelinayo oo ku dhahaya maasha allah hore u soco dadaal iyo dadku dhahayaan dee aa gabar baa tahay maxaad ka doon allah ma waxaa tahay kuwa dhiiqada qasahay automatically markii lo gabar engineerina nayahay gabaray ma waxaad qasaysaa dhiiqadii iyo wixii ma guriba hadda dhagax is guriga istidiyaadegaya camal algudhahan fahantay marka markaa bilaawaye hadalada dadka kala kulmay labadaasba iskugu jireen haddana ilaa haddana yacni still weli isma bedelino weli daraasadii baan ku jirnaa ma fahantay marka weli hadaladii yaa socdaan oo negativeka iyo positiveka iskugu jireen mhm ikraan wiilasha aad isku galaaska tihiin qaab sidee ah ayay idinla macaamilaan Een, wiilashan wax la barano walaahi aada horte waxawaaye u wanaagsan yihiin maasha allah waana ilaa hadda waxaa nagu sii celinaya inaan fakultiga sii jeedno oo yani hamigaan umaan aan kasii dhaweynayn ayaga a yacni sabab ah maadaama aan gabdhihii ku yarnahay ayagana ku dhawaad sagaashan miyay gaarayaan aanagana abaansho qofood iska nahanay mar walba waxayaan keenaa dhiirigelin dhan walbo inay yacni na siiyaan focuska annaga ee dhahan wax walbo yacni barbaability gabdhaha gabdhaha gabdhaha gabdhaha fahantay meeshaas marka waxaa ka helnaa faa'iido fara badan Een, walow yacni eesay ee iska yartahaba marka mararka qaarna waxaan ugula tiriyaa mataqaanaa yani waxaana dhahaa ow ow, kuwaan toddobaatan shan waan fahantay raggiisa ula noolaayeen dhaqanadii raggay bartee marka wiilasha si wanaagsan inoo soo dhaweeyaan Een, heer waxaan gaarnay yacni sidii aan isku dhexgalnay inaan noqono dee dad oo walaala aho mararka qaar asxaabta rag saaxiibadooda inoo tiriyaa ma fahantay marka waxaa waa maasha allah ayaga boqolkiiba boqol waxaan ka helnaa wax yacni positive ah maana jirto wax negative ah maasha allah aada ay noo soo dhaweeyaan Een, radul ficilkooda ama la dhac- la tacaamulkoodana aada u wanaagsan yahay boqolkiiba boqol waana waxaan dhigi kara waa sababta noogu sii haynaysa meeshaan joogisteeda ama daraasada inaan lasii dhamaysano culumta aan diyaarinayno marka marka waa kaas aabayo waayahay aragtida ah in gabar ay injineerin barato laguma aamino xirfadeeda mustaqbalka waa sidee walaahi waa aragti aada u qurux badan waayo injineerinka markii lagu dhahayo dhismaha yacni aada u fara badan tahay fahanti marka qeybaha anaga hadda baran oo kale waa qeybo dumarka loogu tabagalay yacni in maantay waxyaabaha qurquruxda badan oo designerka dumarka aada ugu fiican fahanti marka su-aashaad ah yacni in aragtida gabdhaha injineerinka barto lagu aamino xirfadda mustaqbalka waa sidee anaxas leeya boqolkiiba boqol waa aragti aada u wanaagsan waana rajeynaa waana soo dhaweyneynaa inay yacni dad intooda badan isku raacaan walo intooda badan hadda aysan isku wada raacsaneen ma adiga iyo doorashadaada ku timid mise waalidka ayaa qayb ku lahaa maya wallaahi eh, doorashadeeda ku imaaday doorasho waalid kuma imaan sababtoo ah su-aasheydii daatay hadal aan soo dhahay jirtay yani waa waxaan yaraanteeda jeclaan fahamtay marka mar walba waxaa jirto jaalanjiyo fara badan marka ani mar walba waxaa jeclaa in jaalanjiyada adag ama selfa problemska ina xalin fahamtay so marka maadaama tanna adag tahay dumarkana ku yaryihiin risuunkaas ee ahayd marka marka anaa doortay doorashadeedana ku timid marka waxkaas doorashadaadii kuliyaddan injineerinka waalidiintaada markii aad u bandhigtay miyay kugu diideen mise soo dhoweyn ayaad kala kulantay walaahi aada su-aal u wanaagsan waaye maasha allah Ee, walaahi markaan dugsigaygii sare dhameeyey waalidiinteeda waxaa waaye walow hore usii ogaayeenba een, dugsigaygii sare markaan soo bilaabayay waxaan baranayo waayo qofka habdhaqankiisa iyo wixiisa dhan waa koo la la dhago ogaan karaa no, mar walba waxay dhihi jireen tan nin nin nin ninka ah ali dhihi jirin faandarga marka aan dhameeyeyna een, fikradeyda hore waa hore oo maadaama usii haysteen waxaa lii dhahay dee ma hore usii wadanaysaa oo hamigaagiya kasii dhabeynaysaa mise foqolti kalaga diyaarinay marka waxaan dhahay meeshii inshallah waa digoogeedina weli jiraa marka aada ii soo dhaweeyeen een, labada dhinacba hooyo aabe wayna igu dhiirigeliyeen ilaa maantana heerkan ayaga ilag taagsan oo mar walbo mararka qaar waxaa jirto een, xanuun yar aan ku dareemo bacad maadaama shaqada aada u fara badan tahay dhafar badan leedahay habeenkii dhana soo jeeday haddana ma- maalintii daraasadii sii aaday haddana daraasadii aa kusoo daahay gelin dambaa ka imaanee guriga markaa imaatid haddana daraaso kalea beri lagaa rabaa iyadii aa diyaarinay soo shaqadiyaa shaqo kale kuusii dhalayso oo jaanis laga yaabo afar habeen isku xigta inaadan seexan fahanti ama hurdadaada ee yartahay kale inaa aa maalinta kale xanaaqaa dhaho hooyo anigi iyasaa boqoltiga dhinaa bedesho sababto oo hooyo nasiina waa la asnaan fahanti markaasaa la dhahaa hawada hadal dhahdaa jirto markastoo waxay dhahdaa sharafta gaari maysid ama guusha gaari maysid ilaa aad dacarta legto yacni qaraarka dacarta wax ka yani wax ka qaraar badan male ilaa yacni dacartaas wax ka wax yacni qaraarkaas oo kale lamid ah aa soo dhadhamiso guusha aragtid gaari maysid marka waxyaabahan yarka isugu daalin mafahanti markastoo project aa dhameeya ama shaqa aa soo qabto aa dhow alxamdulilah seexana kaasay dhihi jirtee yacni ilaa haddana ay dhahdaa kiraan weli guul way dambeysaa oo yacni guush weli xagga sii jirta mafahanti marka maasha allah ee, waalidiinteeda waxaa kala kulma waxaa waay markaa dugsigeyga sare dhameeyey inay maadadeeda igu sii yacni waxaan rabay inay igu sii garab siiyeen ilaa haddana ay dhiirigelin iyo dhan walbo garab istaaga ay ay siiyaan mararka qaar wallaahi een, maxaa xasuustaa semesterada lasoo dhaafay shaqooyin aan qabanayay oo yacni ilaa waagi igu baryahay maadaama aan gabar ahay xilli dambe ay guri keliga kasoo jeedoo kale ee hooyaday garab igu siin jirtay inay xilligaas ila gaarto yacni si aan u dareemin boorin oo kale ila sheekeysato yacni intaas waxaad dareemeysaa yacni meeshaas inay aan ka heesto dhanka waalidka yacni waxaa waaye dhiirigelin aada u weyn motivation marka ilaaha noo daaya waalidiinteena marka waxaa waaye boqolkiiba boqol waxaa ka helay een, waxaan leehayay waxaa waaye dhiirigelin aada u wanaagsan aadayna iigu soo dhaweeyeen inaan doorto kuliyadeeda aana ka dhabeyn fahanti ilaa haddana iigu garab siinayaan waa gartay hadda weli ma isku dayday inaad ku shaqayso wallaahi hadda weli xoogaa maadaama weli daraasada ku jirno dee maadaama haddana anaga qeybta horta designaga aan barano oo adaa ku dhex jirtidba aad sii shaqayn kartid laakiin weli waxaa waaye caqabada yara iska jiraan weli een, si oo yacni dhaaragtiliya umaana shaqayn laakiin in dhaaragti ibaha inaa uga shaqeeyay wayna dhacday laakiin si dhaaragtiliya maya maan uga shaqayn weli maxaa keenay in waayadan dambe ay habluhu ku biiraan kuliyado awal ragga lagu yaqiinay waxaa keenaya waayadan dambe inay hablaha kusoo biiraan kuliyadda een, oo ool hore hore ragga lagu yaqaano waxaa waaye ama aniga aan sheegayaaba ama ay ila tahay fikradeyda een, in wadankii xoogaa experience fara badan ee heleen dadkii yacni jaamacadihiina yacni ay helayaan gabdhaha ardayde oo soo dhaweynayaan maasha allah macalimiin arday ba iskadaa macalimiin aada u fiican jaamacado oo maadadii tayo fiican u leh oo yacni awood badan u leh iyo waxaa waaye aday dhan walbo ay u helayaan dhiirigelin fahanteen marka dhiirigelintaasaa waxay keentay bulshada ka heleyno walow negative bas iskugu jiraan positiveka aada ugu badan marka experiencekaasna waan u sababeyn karnaa waa dhihi karnaa waayada dambe yacni gabdhihii waxaa waaye baaritaan badan ay sameyn fahamtay waxoogaa waxaa laga soo waxaa laga soo hoosbaxayaa gabar si walba wax u barato jikada u dambeysaa jikada u dambeysa yacni hadalka ah in xoogaa laga soo yar ex- yacni laga soo ilbaxayo marka maadaama horta anaga soomaali iskalaanay hadalkaasna uu mar walba nugula dhaliila haddaan dumar nahnay aad baad dareemi kartaa yacni gabar wax baranaysa hadalladaas lagu dhahayo waxay dareemi karto laakiin hadda xoogaa maadaama hadalkaas uu yara yaraaday oo dadkii dhan ay wada noqdeen dad wax wada barta sababtaas marka keenaysa inay gabdhihii waayada dambe aada ugu soo bataan kuliyadihii ragga lagu yaqaanay ama busishanadii ragga lagu yaqaanay inay yacni ragga wax la qaybsadaan isku dayayaan mafahante waayahay adiga ahaan maxaad ka rajeynaysaa culuumtan mustaqbalka ani ikraan ahaan eh, waxaan ka rajeynayaa insha allah mustaqbalka dhow weliba in aan horumarkayga dee hore soomaalia watiina meesha ka muuqa ma ka maqno in horumarkayga laga dhex arki doono wadankayga insha allah disaanada wadada marka mareeli oo engineer cram irisay baa waxaan disaan garaysay ama yaa gurigan ayadaa disaan garaysay wadadan ayadaa disaan garaysay insha allah waana sugaa mafahantay Een, gabar walbo engineerinka igula jirta een, mawjadan waxaan u rajeynaa ayadana een, riyo walbay leedahay inuu ilaah rumeeyo anaga dhanna ilaah inuu noo wada rumeeyo marka ani ahaan waxaa ka rajeynaya mustaqbalka dhow weliba waa sidaas in yani meesha aa ka muuqdo ee waa tahay aadaad u mahadsan tahay ma jirtaa tala aad siin lahayd hablaha kaa dambeeya ee doonaya inay ku biiraan kuliyadaha ay habluhu ku yaryihiin Een, waa mahadsantahay walaashay macaan Een, ani ahaan ki ikraan ahaan waxaa waaye waxaan usoo been karaa isleeyahay wax badan in la fahmay in yacni ragga wax lala qiimsan kara fahamtee mar hore waana la xoogaa xoogaa gacan badaxaysaa jira fahamte alxamdulilah laakiin een, kuliyadaha dhammaantoodana een, waan dareemi karnaa hadda inay aada dumarka ugu soo badanayaan hablaha waxaa waaye sababtaasna waxaa waaye halhayskii dhex jira waddanka isticmaali jiray inuu sii suulayo ma fahamte oo markaani aqoontii ay siyaaday marka markaan aqoontiyaa dadka cilmigiya markaan hagaweyo maan xilligii jaahilnimada ma fahamte markaas reasonkaas usoo beyn karnaa Een, ani ahaana wallaahi gabdhaha hadda wadada kusoo jiro ee doonta weli aan soo raacin waxaan kula tali lahaa mawjadaha aada u fara badan yihiin dhanba dhan bay doonta kuula leecaysaa waxaa waaye gabdho u ad adag noqda oo markaad doonta soo raacdaan sida gabdho badan ku dhacdoo kale ha noqonino dib ha u goranino mafahanteen caqabad kasto ama jaalanji kastoo ku imaado yacni accept garee wax un ka qaado kadibna safarkaaga sahay uga dhig mafahante marka insha allah waxaan ii rajeynayaa inaa noo soo imaan doontaan faculty kastoo ragga ay ku badnaayeen kan jooga iyo kuwa kaleba in aa midkaa doonataanba aan soo dhaweyn doono insha allah Een, da kulyadeeda igu imaaneysaan injineerigana aad baa idin soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waxawaaye dee waa iska fududahay ma ahan saad u haysataan gudaha markii aada uga jirtaan iyo markaa maalinka taagantiin way kala duwan dambaanti insha allah waxaa rajeynaya inaad gudaha soo geli doontaanoo wax badan inaad ka faaidi doontaan insha allah hadalka kale aan ku darsanayo waxay tahay un hadal un hanigala sheego un ha usoo gelinin yacni ficil usoo gala macnaha hadal hortiis ficil ficil dabadii wax sheega ma fahanteen marka insha allah saasaa rajeyna inay ila fahmi doonaan ayagana dee gabar walbo farinteeda gaartan waxaan rajeynaa inay meel ku qoran doonto hadaladii aan siiyey anigana ay noqdeen yacni safar fiican iyo sahay fiican oo safarka ay ku heliyaan marka insha allah waana soo dhaweyneynaa
ururka caafimaadka cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee datorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho datorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buuluxuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo awstreeliya lena takhasus shan iyo labaatan sano si gaarana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qaliima ka fuliya doctor shiine isbitaalka alixsaan ee doctor shiine qaybta buulaxuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah waxaana lagugu diyaariyey dhakhtar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis boqolkiiba konton ah oo ku siman muddo bil ah cisbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taalaa degmada hodan xaafadda kaasa babolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taalaa degmada wada jir xaafadda buuluxubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxubey
aaday u mahadsantahay injineerid ikraan maxamed cali oo martii noogu ahayd barnaamijka intaas ayaana ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah sidaasii nabadgelyo